shirka ka socda lasaanood waa shir dhaqan dad dhaqana oo reer sool ka soo jeeda ayaa halkaa ku shiraya shirkina hadda wuu socdaa intaan kole ka warhayo waana fiican yahay xaaladuna waa deganta shirkaa dadka horta shiraya waa dad reer somalilan ah si kastaba ha loo hadlo waxaa jira soomaalida ku badan waktigan dad iska adeegsada ama hadaladooda ay u badan tahay hadallo xanaf leh ama isticmaala hadallo qabiil qabiilaysan qabyaaladii waxaas u adeegsada waktigan aynu hadda maraynona qabiil iyo caadifad soomaalida meela joogta oo wax dana ugu jiraa ma jiraan marka taa marka laga tago waxaan rajaynayaa shirkaas in wax wanaagsani ka soo bixi doono lagu afgaran doono waxyaabahii dhacay hawshoodii waa lagu jiraa wafdi ballaaran oo dowladda somalilan baa ku sugan laasanood muddana ku sugnaa wasiiro leh baarlamaan leh labada aqal ee baarlamaanka leh mas-uuliyiin kale leh guddoomiyihii baarlamaanka ee somalilan uu ka mid yahay isagoo baarlamaanada oo dhan isaga hogaaminaya aqoon-yahanka leh oo miisaan leh oo weliba gobolka sool ka soo jeeda ayaa maarata intaas dhan ayaa ku sugan lahaa sacanood ee howlahaana u jooga marka wax kasta jira ama cabashooyina oo ummadda somalilan laga tirsanayo waxaa diyaar loo yahay oo xukuumaddu ay maaragtay ku dhawaaqday inay wixii iyadu inay qaadanayso oo dusha u ridanayso wixii dhaliila yeelato iyo wixii qaada wixii intaa ka dambeeyana wixii wadahadala iyo cabasho iyo xalina ay diyaar u tahay boqol kiiba boqol waftigaas markaa sidaas buu joogaa waxaa kaloo jira shir ay hogaaminayaan garaadada gobolka sool oo isaguna maaragtay socda marka shirkaas waxaan inayaa in wax somalilan u dana reer soolna u dana soomaaliyana u dana inuu ka soo baxo taas oo ah in lalafuguro laga fikiro amniga iyo midnimada iyo isaysashada dadka walaalaha ah gobolada wada dega in maaragtay taas la tixgeliyo marka waxaan ka rajaynayaa in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan ayaan rajaynayaa ilaaha ciidankiis tan ah khaatumo oo iyo soomaaliya baan ku darsanaynaa dhulkan gobolka sool waa dhul somalilan dadkiisuna waa somalilan ciidamada jooga gobolka inta ugu tiro badan ee gobolkay ka soo jeedaan sool waa ciidan somalilan iyo madaxdooduba iyo maamulka gobolka iyo heer degmo intaba marka gobol sidaasa ciidamadiisa gobolkiisa ilaa heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer degaan iyo xildhibaano heer degaan dee somaliya aan ku darayaa waxa weeyaan dee cid walba taa way garanaysaa inaysan wax suuragal a ahayn marka dadka yaalla gobolka soola waxaa u dana amniga iyo deganaanshaha ayaa dantooda ku jirtaa dadka somalilan ee ay wax la wadaana dantooda taasay ku jirtaa soomaalidana dantooda taasay ku jirtaa sababtu tahay haddii meel laga bilaabo mudmud iyo fidmo waxaa qasaba oo sidaa waktiyo badan lasoo tijaabiyey dhacaysa in ay ka faa'iidaystaan oo ay soo dhex xulaan qolyaha hadda koonfur looga taaglayahay ee loo maarala yahay soddonkaasaba sidii looga saari lahaa koonfur looga saari lahaa inay hal soo dhex galaan ayaa suuragala marka taasna waxaan filayaa dadku dhammaantood waa ku baraarugsan yihiin waana ugu baaqayaa in laga digtoonaado in cid kastoo isku dayeysa inay maaragtay amniga waxyaabaha khalqal keena ama khilaaf inay halis ay haliso kale iman karaan inay haliso kale iman karaan oo arrintu iyagana maaragtay hadhowto wixii laga faramoroojiyo meeshana ay soo galo maaragtay cadow kale oo aan kala jeclayn kii fidnadan waday ama kii keenay iyo ka meesha sii jooga aan hadhow kala jeclaan doonin labadaba hal intaba hal meel kuwada doona marka oo filayaa dadka somalilan waa ku baraarugsan yihiin marka ma jirayso mana jirto khaatumo laascanood gudaheeda lagaga dhawaaqayo ma jirto soomaaliya lagu daraya soolna ma jirto marka oo dee laascanood waa somalilan bay ka tirsan tahay waxaana runtii aan maaragtay aan soo dhaweynayaa oo aan weliba u hambalyeynayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo inta laascanood uga hadlay si mas-uuliyad iyo hongaamin leh sheegayna in dadkan sool iyo somalilan iyaga wax ka dhexayaan xaaladoodana iyo arrimahoodana ay dhammaystaan ku taliyey waxaan filayaa taladaasna de waa la qaadaya waana la qaatay maantana waxaa la marayaa in maaragtay soomaalidu ay wixii ay laysla qaban karo in laysla qabto dib loo noqdo maaha sax in qabiil dib loogu noqdo maaha sax in meel nabadgelyo xumo laga abuuro oo ay maaragtay cadow kale oo soomaali oo dhan aan kala jeclayn lagu markaa ay lagu abuuro ay ku abuuranto sax maaha maaragtay saxa oo soomaalida oo dhan soomaalida dan ugu jirtaa in laga wada la iska kaashado amniga oo somaliland wixii ay amni ahaan ay ku caawin karto talo iyo tilmaani waayo ay siin karto walaalahooda soomaaliya ay maaragtay ku caawiyaan soomaaliya sidoo kale marka oo hal dhibaatada jirta laysla qaybsado amniga layskala shaqeeyo halkaas bay horta anigu aan aaminsanahay bay maanta wax marayaan in dib loo noqdo oo lagu noqdo qabiil iyo khilaaf iyo siyaasad soomaali waxdan ugu jirtaa ma jirto soddon iyo dheeraatan way soo ragaadiyey marka waxaan ka rajaynayaa arrimahaasu inay hadda maaragtay iska gabadyihiin ayna si fiican ay si fiican u dhammaan doonaan adeer aadna waa umahadsanta waan soo dhaweynayaa adeer shirkaas wadamada geeska africa soomaaliya ku jirto somalilan ka mid tahay jabuuti ka mid tahay kenya ka mid ethoopia ka mid tahay de waa isku xuleeyahay xuleeyihiin amnigoodana waa isku xuleeyahayn amniga in laga wada shaqeeyana waa arrin maaragtay waajib ah dowladda soomaali ee soomaaliya oo ay nimankan shabaabka ay ku badan yihiin oo xoog ku lahaayeen in maaragtay si nabadda boqolkiiba boqol loogu soo celiyo kaas iyo deegaanaga deegaanadaas iyo magaalooyinkaas in maaragtay lagala shaqeeyo aada iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana arrin fiican somalilan lafteedana waa haddii laga codsado diyaar bay u tahay intaan ka ogahay inay maaragtay ku biir wixii ay ku biirin karto ku biiriso oo kala shaqayso arrintaa ay maaragtay gacan ka geysato diyaar bay u tahay si aanay waxaanu u kala firdhin oo aanay meelo badan saamayn ugu yeelan mustaqbalka marka waa aad baan usoo dhaweynayaa iskaashiga amniga iyo soomaaliya amniga in lagu soo celiyo oo gacan laga siiyo dagaalka ay hadda kula jiraan nimankaas eeshka aad baan idinku soo dhaweynaya waana arrin aada u fiican